wallaahi annagoo mootooyinkiina noo shaqeynayo hal ayagoo shaqeynaya hal mar baa waxaa la yidhi kaalaya saldhigaa ninkala rabaa saldhigii markii la tegayna mootooyinkiina waa la xareeyey darawladii wadana damiinay ku baxeen marka waxaa la yidhina ilaa amar dambana mootooyinkiina waa ninkala haystaa
markii la qabanaya dowladdu ma wargelin baa jirtay la xiriira mootooyinkiina
may wargelinna ma jirin waxna ma jirin hal maroo keliya ayaa la qabtay
markii lugee saldhiga waxaad ii sheegteen adiga saldhiga lugee naftaada maxayd ii sheegtay hay-adaha amniga dadka ku qabtay maxayd la wadaageen
waxaa la yidhi amar baa ka soo baxay waxaan ilaa iyo amar dambena mootooyinkiin waa la haysanayaa wax aan war idin siin karnana ma jirto saasaan nagula jawaabay waxaad ii sheegtay in ganacsi aad ku haysatay adeegyo aad ku qabanaysay mootooyinkaaga bal dadka ushara ganacsiga ad ku qabanaysa muxuu ahaa ganacsigeenna wuxuu ahaa delivery oon guryahan ugu geen jirnay inaan kasoo qaadno maqaayadaha subermarketyada iyo wixii lamid ah waxaan u isticmaalayna mootooyinka si deg deg ah oo ay ugu geynayaan oo alaabta si deg deg ah maadaama uu muqdisho ay tahay meel aada u zaxmad badan sababtaasaan u isticmaalayna mootooyinka adeegeynana deg deg u ahaa marka shaqadan ku qaban jirna waa kaas ah marka adeegan muxuu yahay dadka u geenaysaan xaggee geenaysaas adeegan makhaayadahanka cunooyinka sida adeegyada oo fudfudud oo subermarketyada looga baahan yahay waxaasoo dhanay ahayn guri waa kasoo maqaayadahan kasoo qaadi jirnay kastamarada inay nasoo wacaan ama naga soo dalbadaan kadibna guryaha ugu geen jirnay si deg deg ah siday u saameysay adeegyadii dalab express hadda ii sheegaysa ahayd in dadka aad u khidmeyneyseen xaafadahooda adeega loogu geenay seeba u saameysay macaamiishii si aada u weyn u saameysay sababtoo ah adeegii aan qabanaynay iyo waxay nooga barteen inaan deg deg ugu geenno haddaanan u samaynaynin dee saameyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah magaaladii waa waa waa zaxmad mootooyinka ugu talagalnaa ugu isticmaalayna sida deg dega ahna maadaama aanan hel haysanin customarkii waxba uma qaban karno marka shaqadeenii annaga iyo customarkeeniba waa customarkiina uu meeshaas ku dhumay annagiina meeshaasaan ku khasaarno oo dee shaqaba ma qabanayno
dowladdu waxay sheegtay in amniga darteed howshan loo sameeyey waxay kala hubsa dowladdu in ay adeegyada looga baahnaa gaadiidkana hubinayso sida dukumentiyad oo kale lagu wadayay marka waxay ka dhigan tahay miyaa in mootooyinkiinu aysan sharci lahayn mootooyinkiina sharci waa leeyihiin waana u dhamaystiran yihiin sharciyadooda wax ka maqan ma lahan annagana ma diidanin wix amniga ah oo ku saabsan in la sugo annaga diyaara u nahnay balse in waxaan jeclaan lahayn oon codsanaynaa in naloo dardargeliyo oona naloo soo daayo mootooyinkeena laakiin haddii sharcigii mootada uu dhamaystiran yahay dowladdu maxayd ku haysaa wallaahi baa ma garanayo taas aniga baaritaan baa la sheegayay marka ma ma garanayo sababaha ilaa iyo waktiga u qaadanaysa dheerka waxaa la sheegay in la hubinayo baaritaan la marsiinayo xarumaha la tegayana ku wadimi baarista marka ma tagta waa tegay wax la siinayana ma arkin waa tegay xarumaha dambaarista wax waxna la siinayana maana soo arkinin sharcigeena waa noo dhamaystiran yahay waxayna hana la siiyo marka waxna waxna siiyana ma arkin
ma jirtaa meel cabasho dowladdu idin samaysay
may ma arkin cabasho maana arkin meel cabashona loo sameeyey iyo meel nala dhaha iishee ku cabashada oo wixiinu kula siinaa ma arkin way jirtaa horta in mootooyinka dhibaato lagu geysto faykonta ah oo taas wax la inkiri kara ma ahan waana jeclaan lahayn in la kala saaro wixii ah iisheeg muxuu ahaa wixii qaladka wado iyo wixii saxsan iyo wixii oo qaladka wado dhibaatada wado marka aniga ma diideyno in iisheeg la oo amni la sugaayo oo wax la qabanayo haddana waxaan leenahay in si gooniya iisheeg muxuu ahaa iskugu dhex darin dadka oo qof walba wuxuu faa'iidadiisii iyo wixi wanaagsan oo ku qabanayo lagu dardargeliyo laguna taakuleeyo jeclaan lahayn amniga in la sugo wado kasta loo maro aada waa taageerana
hadda maxaad ku qanaysaan macaamiishiini siaa ku gaarsiisaan wallaahi waxaan leenahay mootooyinkiin waa nagala xareeyey marka khidmada ma jirto wax kaloo dhahna ma jirto maan shaqeynayna annaga mootooyinka nagala xirtay